haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daanduray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan dhegeystayaasheena nuura waxaan u haynaa heeso ay ka heli doonaan dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo daandurey dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah saciid yaasiin cabdiqaasim iyo ducaysane cabdikamaal cali aadan iyo cabdiraxmaan cali aadan daa'uud cali aadan bayaan cali amiin cabdixakiim maxamed macalim iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo mujaaladiin yaasiin cabdiqaasim maxamed yacquub cali cabdiraxmaan yacquub cali cabdulaahi yacquub cali iyo yuusuf yacquub cali haaruun yaasiin cabdiqaasim iyo ayeeyo cadey maxamed iyo edo raxiimo cali amiin iyo umaano cali aadan dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan jaaliya yunis xuseen iyo yacquub cali aadan oo koob iyo tobankii bishan sebtember uu wiil ugu dhashay deegaanka kaahira ee gobolka bai wiilkaas magaciisa laguma soo qora laakiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin ayaa leenahay nuurow dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed guureed nuur hooyo dahabo daahir aadan faysal maxamed guureed abshir maxamed guureed iyo xuseen maxamed guureed iyo cabdirasaaq maxamed guureed salaaxudiin maxamed guuleed iyo firdows maxamed guuleed iyo fiican maxamed guuleed seynab maxamed guuleed iyo aanisa maxamed guuleed iyo waxay yidhahdeen xamdi maxamed guuleed iyo raxmo maxamed guuleed iyo ilmo maxamed guuleed iyo caruurtooda dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taanad gaarsiiyaan cabdiqaadir maxamed guuleed iyo khatra faarax shire oo wiil ugu dhashay baris dalka faransiiska wiilkaas oo loo bixiyey suldaan sakariya cabdiqaadir waxa ay leeyihiin allaha ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba waxtara aamin ayaa leenahay heesta ugu horraysa nuuro noo soo qabo heesta ugu horreysa waa heesta kasdaran iyo fanaaniinta maxamed yuusuf iyo weliba shankaroon axmed sagal
astaraney koraskiyadaaday waxaad ka keentay kabasaydhmiyastaraney koraskiyadaaday waxaad ka keentay kabasaydhmiya anigu kufkaamiihi anigu anigu kufkaamiihi adiga anigu kufkaamiihi anigu anigu kufkaamiihi adiga weli kuma kala shubin mid sidaada karin laa ka daydayo magaalada ka daydayo magaalada weli kuma kala shubin mid sidaada karin laa ka daydayo magaalada ka daydayo magaalada
waa tahay codadkii maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed yuusuf haddaan intaas kaga gudubna oo xaggii dhambaalada haye nuur daandunayo haatanna waxaa noo baaqayaa aabe cali xaaji maxamuud iyo aabe xasan xaaji maxamuud aabe xuseen xaaji maxamuud iyo aabe cabdi cirbad cabdi hooyo faadumo caraale iyo hooyo xersiyo cabdulle raage iyo hooyo cadar cabdulaahi xasan iyo hooyo ardo cumar cali hooyo ubax xaaji maxamuud iyo hooyo ayaan cabdi gurey hooyo caaisho sheekh salaad iyo hooyo fardowso sheekh salaad iyo hooyo aamine sheekh salaad hooyo leyla cabdiraxmaan iyo hooyo maryan cabdiraxmaan sheekh salaad iyo hooyo muno cabdiraxmaan sheekh salaad dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdishakuur xasan xaaji iyo marwadiisa roowda cabdinaasir cabdiraxmaan oo dhowaan ku aqal galay ee magaalada guriceel ee gobolka galgudug taariikhdu markii ay ahayd tobankii bishan sagaalaad labada kun iyo labaatanka waxaan anaguna leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
afrikan beyle jararood iyo beelo beyle jararood iyo daqare beyle jararood iyo axmed beyle jararood iyo asad beyle jararood saadiq beyle jararood iyo cabdulqaadir beyle jararood iyo cabdiqani beyle jararood iyo bilo beyle jararood ayaan cabdisalaan jararood iyo axmed cabdisalaan jararood iyo bagdhi duraan jararood iyo cabdiqaasim duraan jararood amiin asad beyle jararood iyo zakariya asad beyle jararood iyo hooyoluul ciise cigaal ciroobe iyo axmed maxamed cabdi dhammaanba qoyska reer jararood waxayna hambalyo gaarsiinayaan mawliid beyle jararood iyo kafeeyo xuseen macalin oo arooskooda uu ka qabsoomay cabd waaq waxaana ay leeyihin ducadu xaggina arooskaas allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqa aad kala kontaan eebbana udin kale sii owlaad qeyr qabta aamiin waxaan dhegaystayaasha usoo qabannay heesta jawiil iyo fanaanka da'da yar maxamed biibshe
jawiilan jilaal araagow jidadku ay xariidu jirto jawigu hawadow maxaan jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo bara jawiilan jilaal araagow jidadku ay xariidu jirto jawigu hawadow maxaan jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jamiilay dhulkada ku dhalatiyo jawihna yaa ku soo baraha jalafsantan jeclay joogso way awga joog dheeray wada jiidati ku jiriya aragaga uma jawiil badan hela tumataayo unay tumataa uma jawiil badan hela tumataa jalawsantan jeclaayay joogso way awgaa joog dheeray wadi jiidati jiriya aragaga majawiilbada hela tumataayo unay tumataa majawiilbad hela tumataa unay tumataa degmada jawiil hoobay hoobay laabtaa jecel hoobay hoobay caqligaa jira hoobay hoobay kama joogi karo hoobay hoobay degmada jawiil hoobay hoobay laabtaa jecel hoobay hoobay caqligaa jira hoobay hoobay kama joogi karo hoobay hoobay degmada jawiil hoobay hoobay laabtaa jecel hoobay hoobay caqligaa jira hoobay hoobay kama joogi karo hoobay hoobay degmada jawiil hoobay hoobay laabtaa jecel hoobay hoobay caqligaa jira hoobay hoobay kama joogi karo
waa tahay heestaasi jawiil ayaan intaas kaga gudbanayo codkii maxamed biibshe dhegaystayaal dhambaaladii ayaan dib u jalacinaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray arwaa xaashi xiiray samatar iyo mahdi xaashi xiiray samatar iyo garad xaashi xiiray samatar axmed xaashi xiiray samatar iyo deeqo xaashi xiiray samatar iyo shariifo xaashi xiiray samatar luul xaashi xiiray iyo dahaabo xaashi xiiray iyo hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo farxiyo cali karar iyo caruurteeda cabdiraxmaan dicdic iyo waxay yidhahdeen cabdi xaafid arwaax xaashi samatar bashiir cabdi xiirey iyo firdowse cabdi xiirey iyo juwariye cabdi xiirey iyo cabdulaahi cabdi xiirey iyo waxaay yidhahdeen cabdulaahi cali axmed qare iyo hooyo xabiibo cali axmed qare iyo kowsar maxamed cabdulaahi faadumo taxadir yuusuf iyo eedo shukri daahir guuleed iyo cabdi weli maxamed dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan mahdi xaashi xiirey samatar iyo ubax wardheere kulane oo wiil ugu dhashay guricel wiilkaasi oo loo bixiyey cabdikaamil waxay leeyihin allah ka dhigi kii soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa waxtar annagana aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana raaciyey ee dhambaalka gacanteeda kusoo dhacayna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah injineer maxamuud cabdiraxmaan iyo maxamed weli jadiid cabdi barkhalle cabdi oo loo yaqaano cabdi agoon iyo bishaar maxamed jaamac abaayo tiriig axmed hubeeye iyo cabdiraxmaan nuure nuur axmed hubeeye iyo cabdulaahi maxamed jaamac caaqil nuure barkhadle abaayo hani cabdicasiis hani soomaali iyo saxardiid xaashi ardaale iyo maxamed cabdiqani qorane dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah injineer maxamuud nuure barkhadle iyo gacalisidiisa xabsa qorane ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada raaso waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano gabadh iyo caano annaguna waxaan leenahay ha isku waareen oo kuwii ilaahay uu ubad saalixiina ku irsaaqo ha ka dhigo aamiin waa tahay heesta kale nuur aan dhegaystayaashan u soo qabanayna waa heesta alkudhigeedu yahay muhashada waxaa weydi lagu luqaynayaa cabdikariim cali shaah iyo hodan cabdiraxmaan
miyanka maqnaan kara niyadune yeelanahay agtaada ku miirsataa miyanmiyankaka maqnaan kara yadume eelanahay agtaada ku miirsataa miyan muhashada dareen muhashada dareen naftaada ka maarmaya
qalbiga meeshaan ku xidhay meeshaan ku xidhay miyuu ka nagaan karaa
miyan muhashada dareen muhashada dareen naftaada ka maarmaya
qalbiga meeshaan ku xidhay meeshaan meeshaan ku xidhay miyuu ka nagaan karaa
marley sidii ruuxu yahay haatan midka kale u noqon marley sidii ruuxu yahay haatan midka kale u noqon miyay wada maalayaan kalgacal wada muusada miyay wada maalayaan kalgacal wada muusada
maya mawranku waa xubbiga waa muusirgala maya mawranku waa xubbiga waa muusirgala sideena mid jacayl kalgacayl wada muursada sideena mid jacayl
marley sidii ruuxu yahay haatan midka kale u noqon marley sidii ruuxu yahay haatan midka kale u noqon miyay wada maalayaan kalgacal wada muusada miyay wada maalayaan kalgacal wada muusada
maya mawranku waa xubbiga waa muusirgalaa sideena mid jacayl kalgacayl wada muudsadaan sideenana mid jacayl kalgacayl wada muudsadan
marley sidii ruuxu yahay haatan midka kale u noqon marley sidii ruuxu yahay haatan midka
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestaasi ee muhashada iyo fanaaniinta cabdikariim cali shaah iyo hodan cabdiraxmaan halka aad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha hay-adan damxaan noo xigay dhambalkan wuxuu nooga yimid cabdi bilo cabdi iyo xaaskiisa raxmad ibraahim iyo caruurtooda iyo maxamed cismaan iyo cali gure iyo fawsi cabdi iyo maxamed deeq iyo cumar qaasin iyo axmed cali iyo khaliif maxamed iyo shooble axmed iyo xuseen salaad maxamed daahir iyo aadan isaaq iyo waxay yidhahdeen keese cabdulaahi iyo ciise siyaad iyo ibraahim weyrax iyo waxay yidhaahdeen xasan madaxey cabdirashiid badaar falastiin khaliif yuusuf salme maxamed cabdulaahi injineer borow caddi isaaq aadan iyo saygeeda cabdulaahi isaaq aadan xaawi isaaq aadan sukuri isaaq aadan jannaay isaaq aadan dhammaan asxaabtaasi waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan axmed macalin cabdinuur iyo nimco cabdinuur oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen dhadhaab dhagaxley gaar ahaanna xaafadda f three allah ka dhiga arooskaasi kii bashbashi barwaaqa lagala kulmo iyo owlaad kheyr qabta aamiin tahniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah cumar cali xarbi iyo sacadiye cali xarbi cabdulaahi cali xarbi abti maxamed ismaaciil eh, bowdoole iyo abti axmed ismaaciil bowdoole abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo habaryar hodan khaliif aadan habaryar maryan maxamed cabdi hooyo maryan ismaaciil bowdoole iyo hooyo xaybo ismaaciil bowdoole abti cabdulaahi dubad sharmaarke oo laguna naso alcadaala iyo ciise axmed aadan ciise faratool maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim iyo injineer siciid suga aadan faysal sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi oo jakator la yidhaahdo dhammaan dadkan oo kala jooga eh, dalal ku yaala caalamka waxa ay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan abu cumar xidig cali iyo hooyo dhuuxo ibraahim faarax oo uu wiil ugu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaan xaafadda qadhow taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishii aanu kasoo gudubnay wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan cumar xidig cali salmaan noqokii laftiisa dalkiisa iyo diintiisa anfac waa tahay daanda waayo waayo ayaan dib u jaleeci doonaa waxaan soo qabanay haruub caashaq fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo qamar cabdulaahi harow
inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin haddana ways hundogno waiskahii daraadaan hal adayga dumarkuye haddana ways hundogno waiskahii daraacdaan hal adayga dumarkuye adigoon halkii marine hedhe hilinkii aad baratee adigoon halkii marine hedhe hilinkii aad baratee hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine adigiyo halkaaguba hoositaad noqotaa adigiyo hankaaguba hoosetaad noqotaan danta lama huraan danta lama huraanka danta lama huraanka hareerahaan qabane soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan kuu hayaa hadhow caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan soo habo hubba oo kac soo haabo hubba u kac waxaan kuu hayaa hadhow caashadee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan
inkastoo aad markii hore hoos noo dhigaysay inkastoo aad markii hore hoos noo dhigaysay haddana way iska dagmo way iska hiidhaacnaa qaraafudaydle haddana way iska dagno way iska hiidhaacnaan qaraafudaydle adigoon umaajir aheedhe amungura yadiinihii adigoon umaajir aheedhe amungura yadiinihii hawiguna soo dhawo waxaad ku heertee Thank you. hebednimada qaarkeed hebednimada qaarkeed hebednimada qaarkeed hebednu had noqotaa hubse imaanin hawdhasiisay hubse imaanin hawdhasiisay waxaan loo xeeyey ha lagu shubee haysoo dhan haysoo dhan haysoo dhan hubse imaanin hordhasiistay hubse imaanin hordhasiistay waxaan loo helay ha lagu shubee haysoo dhan haysoo dhan haysoo dhan
soohaabo hubbahookac waxaan ku hayaa haruub caashiqe codadkii maxamed axmed iyo qamar cabdulaahi ayaan taas kaga gudbinaa dhambaalka xaggayga ugu dambeeya ee daanda waxaa diraya dadka kale ah nasurudiin xikam cabdiraxmaan iyo caaqil bayadiir sheekh iyo yuusuf isaaq sheekh cabdiraxmaan maxamuud macalin aadan iyo suleymaan xasan cabdi cabdinaasir daahir cabdi iyo yuusuf cabdiqaaliq maade injineer maxamuud shawuul sheekh faadumo xikam sheekh iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh aabo shaawuul sheekh iyo aabo sheekh bayaadiir sheekh cabdiraxmaan aabo maxamed sheekh iyo hooyo xabiibe isaaq hooyo umeymo macalin aadan iyo ayaad xikam sheekh iyo maxamed xikam waxaa kaloo ku jira mustaf xikam iyo aabo isaaq sheekh cabdiraxmaan fayaadla cayduruus sheekh iyo faadumo isaaq sheekh iyo dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan banaani oo kala jooga soomaaliya australia kenya suudaan waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan tuuniso maxamed sheekh iyo maxamuud xikam sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo taariikhdu markii ay ahayd shan iyo tobankii bishan ee sebtembar waxaana wiilkaas loo bixiyey zayid maxamuud xikam zayid ilaahay ha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaco nuurow heestan no raace waa tahay waana heestii ugu dambeysay ibraahimo ee aan barnaamijka ku xir lahayn ee heesta halkudhigeeduna waa halkudhig la yaab leh waa yarta u sheega yarta maxaa loo sheegaa
waa tahay khatarkay waxa inoo sheegay daandureyow ee isaga ayaan u dayn doonaa iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaa iyo nabad gelyo
Yo shake it, yo shake it, yo shake it. Yo shake it, yo shake it, yo shake it. Indaren ihero qalbiga iyo dhacaaday aragtida indhaha ay u tahay farxade indaren ihero qalbiga iyo dhacaaday aragtidana indhaha ay u tahay farxade ogsoonow inan yahay ogsoonow ogsoonow qalbigaadiga dago ogsodow inan yahay hadaa maalmaan jacaylba igu beeriguuno farxadna ii muujiye ogsodow inan yahay inay tahay iilay u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye inay tahay iilay u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye hargeyso andagayna andagayna andagayna muqdisho andagayna andagayna andagayna garowe andagayna andagayna andagayna jigjiga andagayna andagayna andagayna andagayna andagayna andagayna andagayna in udgoon ideqdo muuqada waacayahay aniga asiibayo muuqaba jacaylabe in udgoon ideqdayo muuqada waacayahay aniga asiibayo kuuqaba jacaylabe ogsoonow inan yahay ogsoonow ogsoonow qalbigaadiga dago ogsoonow inan yahay hadaa maalmaan jacaylba igu beerayguuno farxadna ii muujiye ogsoonow inan yahay inay tahay iilay u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye inay tahay iilay u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye kismaayo andagayna andagayna andagayna maydhaamo andagayna andagayna andagayna jowharna andagayna andagayna andagayna gaarisa andagayna